hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa mu-asasada imaamu shaafici ku wareejiday aqab walbarasho oo muhiiman ee owlaada soomaaliyeed oo iskuulka walkabaradayaga aqabka xarunta hay-adda maareynta deersidiyo weliba ku mid ahaa kuraas miisas iyo qalab xafiiseeda gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle iyo ku hadalay aqabka kuwareejiyaga mu-asasada imaamu shaafici soona sheegay inyo hay-adiyo inteeganta taageerowka bulshada waxaan halkan agaasimi kugu wareejinaynaa annagoo hay-adda sodma ah hay-adda maareynta masiibooyinka qalab waxbarasho oo isugu jiro shan boqol oo ay tan kaasoo ka kooban miisaskii iyo qalabkii xafiisyada oo ay naga kaalmaysay hay-adda alraxma worldwide waxaan mataqaanaa waxau ahay ilaahay ka rajaynaynaa in ardaydaynu ay helaan waxbarasho fiican waxyaabaha ugu weyn oo aan taarget ka saari doono waxay tahay sida loo heli lahay waxbarasho tayale sida loo heli lahay iskuulaha tayale waxaan ku dadaali doonaa inaan hay-adaha iyo cid kastaba aan irdaha u garaacno taasoo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay inay hay-adda alraxma nooga soo jawaawday oo ay qalabka u horeyse keentay hay-ado kaleentood iyo nawaan la xiriirnay waxaanan ka shaqayn doonaa runtii qalabka waxbarashada oo ama ha naqato qalabka tiknolojiyada ama ha naqato dhismayaasha intaba cid allaale ciddii arrimahaas naga kaalmanayso maxaa yeelay runtii haddaynan dadku waxbaran abaarta ka bixi mayno gaajada laga bixi maayo marka sidaa darteeda waxaan ku qasbannahay maadaama ay tahay hay-addaynu hay-adka hortag inaan dadka aan beysiga ka dhisno marka aad iyo aadaa umahadsan tahay waxaan rajaynayaa in qalabkan laga faa'iidaysan doono in si wanaagsan looga faa'iidaysan doono waa wixii ugu horreeyey runtii oo ugu wanaagsanaa oo runtii annagana na soo gaaro annagana idinkiin soo gaarsiino aad iyo aad umahadsan tahay mudane agaasime allaha kula jiro ardayda aad haysaan oo runtii aadka aadka u tirada badanneh waxaan rajaynaynaa in mataqaanaa qiimo dhimisna loo sameeyo dadku aan dadku soomaalidu dhibaato badana haysato agaasime ku-xigeenka qeybta walbarashada mu-asasada imaamu shaafici cabdikariin xaaji saalax ayaa aan mahadnagay hay-adda sodma waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha hay-adda sodma runtii maanta wuxuu kaalmo weyn nooga soo qaaday hay-adda raxma wolwide si gooni ahaan ooga mahad celinaynaa tillaabooyinka iyo qorshayaasha uu guddoomiyaha ugu jiro in waxaan lenahay aad loo hormariyo sektarada kala duwan ee waddanka waxaan leenahay guddoomiye alaabtii aad noo soo qalqaalisay alaabtii aad maxaan lenahay aad hay-adaha kala soo wareegteen annagana waa idin kala wareegnay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa hore gargaar naskajaranga bini-aadanimo iyo taakulenga goobo walbarasho iyo deersidii qeybo ku mid ee gobolada dalka